wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tegay beeraleyda ku dhaqan deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo si uu u kuurgala xaaladahooda nololeed baahiyahooda iyo horumarka ka jira dhanka wax soo saarka beeraha intuu socday kormeerka wasiirku waxa uu kulamo la qaatay beeraleyda kala duwan oo ka warramay caqabadaha ay la tacaalayaan sida biyo la-aanta qalabka casriga ee beeraleyda lagu taageerayo iyo suuqgeynta wax soo saarka beeraha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladgoboleedka jubbaland geele maxamuud aadan ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay sii xoojin doonto taageerada ay siiso beeraleyda islamarkaana lagu qorsheyn doono mashaariic horumarineed oo lagu tayanayo wax soo saarka beeraha ee jubbaland eryada luglow khaasatan beerta iskaashatooyinka ee ay gacanta ku hayso wasaaradda beeraha oo ay maalgeliso hay-adda j i z ilaahay baa ku mahadle waxaa noo muuqda waxoogaa dalaga oo aan badnayn iyo ku qanacsanaanta dadka ay ku qanacsan yihiin inay dhulka wax kala soo baxaan dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna waxaan dhiirigelinaynaa oo aan diyaar u nahay inaan taakulayno kaalmayno dadka soomaaliyeed ee doonahaya inay xooggooda wax kula soo baxaan waxaan rabaa inaan halkan u mahadceliyo madaxweynaha dowladda jubbaland oo juhdi badan geliyey inuu tilmaamo dadka in lagu dhiirogeliyo waxsoosaar wax soo saarka innagana annagoo ka wakiilah waxaan ku dadaalaynaa inaan shacabka ugu adeegno oo karaankannaga wixii la qaban kara la qabto waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo cid kasta oo dadkaas soomaalida ah ku caawiso inay wax la soo baxaan waa mahadsantiin baan dhahaynaa khaasatan hay-adda j i z oo juhdi badangelisay dadkan eryadan luglow iyo istanbul iyo bulobar jira degan ilaa xaaji weyne inay ku kordhiso maxaa la yidhaahdaa siday wax ku tabcan lahaayeen haddana mashruucii waa socdaa waxaana rabnaa inaan dib ugu celinno inay wax la soo baxaan inay ka baxaan boonada iyo baryada bini aadamka ilaahay baan ka baryaynaa annaguna waa ku dadaalaynaa waxaan leeyahay marka cid kasta oo diyaar waa inay caawiso dadkaas soomaalida ama barakaca ha noqdo ama ritaanees ha noqdo ama hosta community ha noqdo waxaan leenahay ha laga caawiyo dhanka wax soo saarka dhanka boonada ma aha dhanka kaash balaaska ma aha waxaan rabnaa dadka in laga caawiyo inay xooggooda wax kula soo baxaan ilaahayna kaashadaan annaga dowlad ahaanna siyaasiyanna waa ku hogaaminaynaa tabartannadana waan la shaqaynaynaa